الحديث السادس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
الحديث السادس عشر حديث كالطرنية اللحية عن أبي هريرة أبي هريرة البخاري كوري رضي الله عنه أن رجلا من قال وحو كيري للنبي النبي صلى الله عليه وسلم أوصني إي ترتانا قال النبي وحو لا تقضب هعروني هحناق فردد منك وكو العلي مرارا مرار بضا أوليه أوصني رسولك الله إي ترتانا قال النبي وحو لا تقضب هعروني hanaaqin rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiidka wariyey abu hurayra xadiidkan wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alay slam ninaa u yimid ana rajula nin ayaa qaala ku yidhi linabiyi sala allahu alay wasalam awsin ii dardaara rajulkaas waxa weye imaamu nawowi wuxuu yidhi waa jaariyatu ibnu qudaama jaariyatu ibnu qudaama nusqada muxaqaqada ah tafsiiraadka ay hoos uu ku qoro xaashiyada xaashiyada ay ku qoraan waa baabka uu gadaal imaamu nawowi uu ku qoray oo uu kitaabka ka raacsiiyey ayay hoos uu iska raacdiya khaatimada kitaabka wey khaatimada kitaabka wey baabkii uu ballan qaaday oo uu yidhi ishaaraad oo ilaa dabdi ash ilaa dabdi alaxaadiis ilaa dabdi alfaadi lmushkilaat baabkaas ayuu hoos ku qora baabkaas ayuu hoos ku qora baabkaas ayuu hoos ku qora marka taas waa inaad ogaato badanaaba waa meelaha tafsiiraadka ah laakiin afwa laakiin hadda kelimadan aan idhi waxa weeyaan rajulku waa jaariya ibnu qudaama isagu ma laha muxaqiqa iska leh ma laha imaam nawowi marka muxaqiqa ayaa wuxuu yidhi rajulka nabiga weydiiyey waa jaariyat ibnu qudaama rajulkaas ayaa nabiga ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam awsini ii dardaaran qaala nabigu wuxuu yidhi laa taqdab ha carooni carada iska ilaali inaad carooto amaad xanaaqdo iska ilaali faradada ninkii waa ku celceliya miraaran marar qaala wuxuu yidhi nabigu laa taqdab ha caroonin rawaha bukhaariy ibnu daqiiq اlciid wuxuu ahlcilmiga gobol ka mida ka soo naqliyey nabiga salى اllahu عalayh wasalam ninkan marka uu dhahayay laa taqdab waxaa dhici karta inuu nabigu ogaa sal اlahu alay slam ninkan uu yahay nin care badan ee qof kastoo yidhaha ii dardaara nabigu uma dardaarmi jirin laa taqdab oo kaliya ninkan marka inuu ku ogaa nin care badan inuu yahay taasaa dhici karta sidaas darteedna uu nabigu salى اllahu alayh wasalam uu u yidhi hadalkaas sidaas ayaa dhici karta laakiin dardaarankaanu si kastaba ha ahaatee waa dardaaran gaaban laakiin macno badan kulminaya macno badan kulminaya sababtoo carada layska ilaaliyaa waxay tusaydaa shar oo dhan caradu inay tahay midda kulmida waxay tusayaa xadiidka caradu inay tahay jimaacu shari sida uu yidhi xaafid ibnu rajab in layska ilaaliyaana inay tahay jimaacu lkhayr khayr dhammaantiisa saasay tusaydaa in carada layska ilaaliyaa waa jimaacu lkhayr caraduna waa jimaacu shar shar oo dhan qofku markuu carooday ka soo fushaa qofku markuu carooda u dadka caya markaasuu dadka xantaa markaasuu dadka dilaa qofku markuu caroodo below qabu ka soo fushaa marka carada waa jimaacu shar iska ilaalinteeduna waa jimaacu lkhayr saas darteeda jacfar ibnu maxamed wuxuu yidhi alqadab miftaaxu kulli shar caradu shar oo dhan fura ayada u ah cabdullaahi ibnu mubaaraga waxaa lagu yidhi ijmac lanaa xusna alkhuluq fii kelima hal kelimad noogu soo kulmi bal akhlaaq wanaagga akhlaaq wanaagga oo dhan kelimad noogu soo kulmi markaasuu yidhi tarku lqadab waa carada inaad iska ilaalido carada inaad ka tagto weeye xusnulkhuluq oo dhan sidaasoo kale imaam axmed aa yidhi isxaaq ibnu raawiya yidhahdeen xusnulkhuluq waa inaad carada iska ilaalido carada ka tagto waxaa laakiin marka muhiim ah maxaa loola jeedaa ha carooni nabiga sala allahu alay sl muxuu ula jeedaa ahlucilmigu waxay yidhahdeen sida xaafid ibnu rajab iyo keyrkiisba laba macnu mid ula jeeda marka hore iska ilaali asbaabta carada keenta oo waxaad dabeecad iyo dhaqan ka dhigataa akhlaaqi ka wanaagsan oo waxaad dabeecad ka dhigataa akhlaaq wanaagga deeqsinimada dulqaadka xishoodka tawaaduca sabarka adkaysimaha sa- iska dhaafinta iyo cafiska taas akhlaaq ka dhigo haddii marka hore taasu dabci kuu noqoto ay kugu badato caradaadu waa yaraanaysa marka asbaabta carada keenayda ka fogow marka horeba oo akhlaaqda wanaagsan dabeecad iyo dhaqan ka dhigo si caradu kaaga fogaataba midda labaad waana midda xooga badane waana midda xooga badan inuu nabigu ula jeedo sala allahu calayh wasalam sababtoo ah qof banu aadana waxa weeyaan inuusan caroonin marna ma dhici karto badanaaba qof banu aadan oo adduunkaas ku nool oon marna caroonayn waxay tahay markaad carooto caradu waxbay ku amraydaa waxaa samee iska dhici intuu ku yidhi inteeda kale dheh dufar ku saaray shanta saar caradu waxa ay ku amrayda ha fulin wey mar sida imaam nawowina uu ku fasiray caradu waxa ay ku amraydo ha fulini caradu waxbay amartaa qur-aanku saasuu sheega nabiyullaahi muuse marka alla ka warrama fiiri walamaa sakata can muusa alqadabu walamaa sakata markuu ka aamusay uu ilaah yidhi can muusa nabi muuse alqadabi caradii markay ka aamustay macnaheedu waa maxay awel waxbay amray markii dambe ay aamustay caradii macna marka caradu ka ba'day wey laakiin inta caradu ay joogto waxbay ku amreen qofka saas iska dheh war saas dheh oo saas samee saas darteeda ilaahay wuxuu ammaanay dadka caradooda aan fulin ee markay cadoodaan iska dhaafa waidaa maa qadibuuhum yakfiruun wاlkaadimiina اlgayr wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin ilah wuu ammaanay dadka carada qariya oo markay cadoodaan caradooda aan fulin nabigana salى اllahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay qofka geesiga ah ee raganimada leh kaas inuu yahay laysa shadiidu bsurca nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama qofka adag ma ahan qofka dadka legda ee qofka isqabtaanba dhulka dhiga inama ashadiid aladii yamliku nafsahu cinda alqadr waxaa qof raganimo leh ah qofka markuu cadhoodo ishana kara naftiisa ka adag kelimad uu ka shanlaayo aan ku hadlin ficil uu ka shanlaayo aan samayn qofkaas weeye qofka markuu cadhoodo isceli kara waa kaasa qofka saas darteed nabiga salى اlahu alayه wasalam wuxuu sheegay asbaabo qofka carada markay caradu timaado asbaabo ugu kaalmay kara arabada caradaas inay ka baaba'do caradu inay ka tagto sabab asbaab ugu kaalmay karta qofka oo muhiim uu sheegay nabigu salى اlahu alay saddexan marka isxasuusayna tan ugu horayda waxay tahay qofka markuu caroodo waa inuu yidhaha acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim sababtoo ah carada waxa keena waa shaydaan shaydaanay ka ahaato ilaahay ka maganka ilaahay ka magan gal sulaymaan ibnu surad wuxuu yidhi nabiga agtiisa sala allahu alay wasalam laba nina isku caayeen labadii nin markay is caayeen nina aad u caytamayey aad u caraysan markaasaa wejigii gaduudtay suu caytamaayey xanaaqa iyo carada saaran markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam inii la aclamu kelimatan low qaalahaa la dahaba canhu maa yajidu aniga kelimadaan aqaanaa u yidhi nabigu sala allahu alay wasalam hadduu yidhaahdo dhibaatadaas uu dareemaya ay ka tegaydo ka baaba'ayo low qaala acuudu billaahi min ashayطaan الrajiim hadduu yidhaahdo acuudu billaahi min ashayطaan الrajiim khalaas kelimaddu waa ka tegay ninkuu caraysanya markaasaa la yidhi waxa weeyaan magaadan maqlay nabigu wuxuu leeyahay nabigu wuxuu ku leeyay saas markaasu anugu ma waalnin ir waa caraysanya anugu ma waalnin waa caraysanya soo ma jeed marka waxa weeye marka aad carooto ku dadaal inaad tiraahdo acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim xadiidka bukhaari iyo muslim aa wariyeen sifada labaad oo carada lagu damiyo waxay tahay markaad carootay haddaad taagan tahay fariiso hadday fadhiga kaaga baabi'i diidana seexo dug iska dhig meel intadka iska seexo ha iska socsocon maxaa yal qof taagan aarsi u diyaariya sooma jeedi aarsi u diyaari duu fadhiyana waa ku xiga taasna nabigay ka sugnaatay salى اlahu alayه waslm xadiis imaam axmed iyo abu daawuud ay wariyeen min xadiisi abi dar nabiga wuxuu yidhi salى اlahu alيه waslm idaa qadiba axadukum wa huwa qaa'ima falyajlis qof idin ka mida markuu caroodo hadduu taagan yahay ha fadhiisto fain dahaba canhu اlqadb haddii caradii ka tagto falamru waadix adde sidii la rabay weeye wailaa falyadaji haddii kale ha seexo hayla qof taagan wuxuu u diyaar yahay inuu aarsado si aadan u aarsan oon shaydaanka amarkiisa aadan u qaadan fariiso caradu hadday kaa baaba'do hadday iska shaqayso hadday kaa baabi'i diido seexo ka meel tegto sidaas wey taasna waa midda labaad oo muhiimka ah tan saddexaad waxaana weeye kuwa ugu muhiimsanay ka mid tahay markaad carooto ha hadli haddaad la carooto ha hadlin haddii kale waad shanlaayi doontaa kelimad ama adduunyadaada aad u shanlaydo amaad aakhiradaada u shanlaydaa kaa imaanay ama ficil adduunkaaga aad u shallaydo amaad aakhiradaada u shanlaydo sidaas darteeda nabigu wuxuu amray sala allahu calayh wasalam qofku markuu caroodo inuu aamuso saddex gooruu nabigu ku celiyey sala allahu alay wasalam xadiidka cabdullahi bni cabbaas wariyey imaam axmed aa soo saaray idaa qadiba axadukum falyaskut saddex gooruu nabigu ku celiyey sala allahu alay qof idin ka mida markuu caroodo ha aamuso imisaad aragnay waxa weeyaan dad carooday oo kelmaddii ka soo baxday meel ay geeyaan la kufri inuu ku hadlaa dhacdo markuu carooday inuu gaalooba dhacdo waxaa dhacdaa in adduunyadiisa dhibaata weyn uga timaado inuu dhiig muslim kala dhacdo kelimaddu weliba waa qatar waxa ugu dhibaatada yar waana tan ugu mashquulka badane iyada laftigeedu ninkeed dhibo weeye waxaad arkee waa orda shiiqo anoo xanaaqsan ta islaamta kuleetiga igu dhegtay aan saddexdaad yaan kugu furo shiikow marka bal qiil ii raadi war qiilna ma hayna ord nagata taa qiilkaad adaan alla ka cabsadiid oo hadlay maxaa kaa hadal siina markaan caraysnayn shiiku waa caraysnaa oo qof aan caraysnayn miyaa naag furo ya wuxuu ku leey waa caraysnaayo ninaa iiriyo ii sheegay kuwaan aragnay shan sanay wada joogaan mana isqabin shanta sano ka war inaa lilaahi wa innaa ilayhi raaji waxaa la leeyahay maxaa dhulka u degila'aya oo masaa'ibku iskaga daba dhacayaan ilaa dad ajnabi kale ah wada jooga inaa lilaahi wa innaa ilayhi raaji anoo caraysan aan furayu markaasaan ta macallin u tegay macallin sida mkaas daa caraysana dhib ma la iskala joog inaa lilaahi wa innaa ilayhi war qof aan caraysnayn miyaa wax fura ninka dhan oo wax fura waa nin caraysan soo maha waa caraysanya boqolkii sagaashan dadka wax fura waa caraysanya yaa ku yidhi marka mar haddaadan waalnayn oo aadba ogtahay kelimadaad ku hadlaydo khalaas waa kaa furan maxaa kaa keenay haddaad se wax furayda maa wax la kala harti ilaahay waa kuu qaybiye saddexu kaaga dhigay berri inaad shanlaydo maadan ka cabsan meeqa gabdhood aad aragto oo halkaas ku dhegtay nin islaami oo leh ifur waa ku furay markuu yidhaahaye ii dhammaystir saddexdii dhag dhag dhag hadhowle shii qiil ii raadi odusoo kuleti kuma dhigin oo ii dhammaystir ma dhihin keen ka keena qiil kaan ka keena subxaan allah war qofka caroodow iska aamus xataa ninka carooday hadduu wax furaayo waxa weyaan inta caamustid oo tegtid waxa weeyaan oo isdejidid markaad carab baaba'do haddaad go'aansato si dariiq sharciga wax ku fur maxaa yaele furriinku axkaam badan u baahan yahy sooma iska fur maahani mug axkaam tiro badan u baahan yahay markhaatiyu u baahan yahay laakiin markhaati la-aan waa kaa furanta haddaad furtay ogow ha markhaatigiina adaa ka tegey oo aayaddii qur-aan ku camal fali waayo waana kaa furanta allaa ku og hadday haddaan cid kale ku ogey ogow macnaheeda maahan haddaad markhaati lahayn wax kaama furno iyo kaa hoos bixi ma garad axkaam badan u baahan gabadha wakti in la furo ay xaaraamtaa jirta gabar xayd qabta lama furo soo ma xaaraan wey laakiin ogow waa kaa furmaya dad alla caasideen dad inta alla caasido iyadoo xayl qabta furto waa kaa furanta taasna la soco ee macnaheedu maahan furmime ee allaad caasiday wey gabadhiina tagta marka axkaam badan u baahanta duhri loogu galmado in lagu furo waa xaaraan soo ma laakiin ogow waa kaa furanta haddaad dana furteen marka dhammaan waxaasoo dhan waa inaad iska ilaalido adoon caraysnayn marka adoo caraysan waxbaba ha yeelinba ha hadlinba iska aamus dad xataa wax furaydaan iyo dad kale tegaydaan iyo inta marka hore isdejido adoo degan weydi wakti ku manaasib ah oo axkaamtii sharciga aad ilaaliday iyo xuduuddii ilaahay khalaas markaas sharciga wax ku fur marka war markaad caraysantiin is ilaaliya oo gabdhahow idinkuna ilahay ka cabsado ragga ha dhibninoo saddexda iyo dhammaystir iyo kuleetiga kudhegidda iska daay ragow idinkuna ilaahay aan ka cabsano yaa ilahay aan ka cabsano oo waxa weya waa caraysnaayo saddexan isdaba dhigayda aan iska dayno waa arrin qatare afar iyo labaatan saas waxaa la iskaga daba wareega waa wax saas cara ku yimi marka qofka caroodaa ha aamus sidaas weeyaan marka taasna caradana intaasaan uga gaabsanayna rawahu albukhaari ayaa wariyey